In ka badan boqol afartan iyo toddoba dhalinyaro tahriibayaal Soomaali ah oo laga soo saaray xabsiyada dalka Liibiya oo kooxo magafiyaalaha ay ku haysteen ayay dowladda Soomaaliya maanta dib ugu soo celisay dalkooda kuwaas oo intooda badan garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyey halkaasna ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya soddon ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga soo daayay xabsiyada Liibiya ayaa sidoo kale ka degay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya halka boqol toban iyo toddoba kalena laga soo dejiyey caasimadda dalka ee Muqdisho tirada guud ee dadkan markaasi dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay xabsiyada markaasi ku yaala gudaha dalka Liibiya ayay guud ahaan tiradoodu gaaraysaa boqol afartan iyo toddoba qof waxaana dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey hay-adaha markaasi ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ugu horreyn qaar ka mid ah dhalinyarada laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya ayaa ka hadlay dareenkooda liibiya waxaa waaye wallah weli gaxba wallah ma fahantay ilaahay hadduu nagu soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax marabi ma fahantay inaa dambe aado dhul shee aado marabi saaxib ma fahantay maga muqdishoa ka baxaan wallaahi saaxab gaajo war dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin ma fahantay waxaa kaa niyo baasha cuduraa iska jiro waxaa iska jira niyo war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin ma fahantay waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafiya ma fahantay wallaahi aad iyo aad ma soo koobi karo aad iyo aad aa u faraxsan والله حالتي aad bay iska liitaa dad alxamdulilah waa fiicanay maasha allah halkee ka jaban tahay bartaa jil bay qajabanaya dhalinyaro badan oo ka dhibaatata way jiraan hadda hadda ilaa hadda meeshii naga hadhay way jiraan wallah alxamdulilah kala hadaan waddanka kusoo laabtay maadaama dhibaatadan soo maray anaan koobi karin waxaan ku koobi karin alxamdulilah maanta Maryan Yaasiin Xaaji ergeyga gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta oo Muqdisho ku soo dhoweysay dhalinyarada laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya ayaa sheegtay in ay sii wadayaan soo celinta dhalinyarada markaasi weli ku jira xabsiyada caalamka ilaha mahad leh kadib dhammaan xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda xafiiska madaxweynaha oo arrintan ka soo wada shaqeeyey sidii boqol afartan iyo toddoba dhalinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin kir- een qolooyinkan criminalka loo magafo loo yaqaano gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka aadan cabdulle soddonna ka degta magaalada hargeysa waxaa cad maanta ya- iyo intii aan maxaa la arrintan ka soo wada shaqaynayno muddo sagaal sano ah inay dowladda soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo dhowaada waxay ka farxiyeen reerahoodii waxay ka farxiyeen ummaddii soomaaliyeed waxaana halkan baaq ugu baaqayaa een, dhalinyarada dhibaat een, waddamada een, shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda markaasna saan ugu shaqayno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen